wadashaqaynta labada aqal ee baarlamaanka federaalka markii oo sebtembar waxaan sheegaa julaay laga hadlayay aqalkan sare waa la samaynaa lama samaynayo ma anfacana ma anfacayo hadallo badanaa la isdhaafshay dad bay meelo bugtaawo waxay dhihi jireen labada aqal ma wada shaqayn karaan dad buu halaynayaa waa waxbaa la gaabinaa ilaa aakhir waxaan rabaa xildhibaanada sharafta leh dhammaantiin labada aqalba inaan idin sheego in labada guddoon ee golaha shacabka iyo aqalka sare go-aan ay ku gaareen in shan iyo tobankii maalmoodba ay maris arkaan oo ay arrimaha isu duwaan dhammaantooda waxaa labada shaqo ka socota sidoo kale waxaan go-aan ku gaarnay in labada guddi joogto sidoo kale ayagana bishii mar inays arkaan oo howlaha baarlamaanka isdhaafsadaan sidoo kale guddiyaasha oo u beegan ayagana inay wadaan arrintana waxaa weeyaan waa hal baarlamaan laba aqal ka kooban midaysan oo uu sameeyo uga soo jeedanaha dalka iyo sharci dejinta sida gaar ahaaneed